alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmuttaqiina wlaa cudwaana ila clى الظaalimiin slى اllah wslm wbaaraka clى cabdihi wrasuulihi muxamadi wclى aalih صaxbihi wslma tasliima kaiira waxaynu ku dhex jiraa baabu bayaani kahrati طurq اlkhayr qaala raximah اllah aلthaaniya cashara xadiidka labiyo tobnaad ee baabkani canhu ee can abi hurayra qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi man tawada'a qofka weysaysta ee fa axsana wanaajiya alwuduu'a weyse qaadashada wanaajiya uma dabadeetana ataa yimaada aljumucata jimcaha yimaada ee fastamaca dhagaysta ee wa ansata aamuse khudbadda u aamusa gufira lahu waxaa loo dhaafaa maa baynahu jimcahaas inta u dhaxaysa iyo wa bayna aljumucati ee jumcaha kale inta u dhaxaysa wa siyaadatu halaathati ayaamin iyo saddex maalmood oo dheeraada yanii toban cisho ayaa loogu dembi dhaafaa waman masa qofka taabta alxasaa quruuruxuna faqad laqaa wuu laqwiyey rawaahu muslim wayse qaata ee weysaysiga wanaajiya yani wanaajinta weysaysigu wuxuu noqonayaa ataa biha taaman biarkaanihi wa sunanihi wa aadaabih la yimaada weyse qaadashadii si dhammaystiran arkaantiisii iyo sunantiisii iyo aadaabtiisiiba jumcaha yimaada yani masaajidkii jumcaha lagu ogay yimaada si jimcihii uu usoo tukado ee aamuse ee dhagaysta waxaa halkaa laga qaadanayaa khudbadda jumcaha in la dhagaysto oo la aamusaa marka ay socoto waa mid waajib ah qofka sidaasi sameeya labadaa jumce jumcahaas iyo ka ka dambeeya inta u dhaxaysa iyo weliba saddex cisho oo dheeraad ah tobankaa cisho dembigood baa loo dhaafaya dunuubtanina sida xadiiska soo socdaa fasiri doono waa dunuubta sakaa'irta ah ee xuquuqda ilaahay ku tacalluqda weeyi waman masa alxasaa faqad laqa qofka iyadoo khudbaddii socoto quruuraxa iyo ciid iyo waxaa taataabta ee ku mashquulaana laqwi buu sameeyey mar hadduu laqwi sameeyeyna ajarkii jumcaha ayuu waayayaa weeyi waqtigaasi horena masaajidka rasuulku calayhi salaatu wasalaam ciid buu ahaa iyo quruurux waxaa macnahaasi yeelanayo wax kasta oo jumcihii iyo dhagaysigii khudbadda lagaga mashquulo sida inuu qofku dharkiisa taataabto ama saacaddiisa wadwado ama waxyaabo kale uu khudbaddii kaga mashquulo jumcahana waxaa jumco loo yidhi liijtimaaci innaasi laha kulanka ay dadku usoo kulmayaan ee ay isugu imanayaan waay aلثالث cشhر cnه ay عn أbي هurayرaةa أna rasuula الlahi slى الlه عlيه وsلم qaal إida توaضأ الcabd الmslim addoonka muslimka ahi kolka uu weysaysto aw اlmؤminu ama muؤminka ahi ma muslim buu yihi mise muؤmin wa shak min الraawi macnuhuna isma khilaafayo oo faqasla uu maydho wajahu wejigiisa uu maydho kharaja waxaa ka baxaya min wejihi wejigiisa kullu khatii'atin gef kasta oo nadara ilayhaa uu ku eegay bicaynayhi labadiisa indhood macalmaa'i biyahaasi ayay la baxayaa aw maca aakhiri qatri ilmaa ama gobada iyo dhibicda u dambaysa biyaha ayay la baxaysaa khatiicadaasi weege fa idaa gasala yadayhi labadiisa gacmood kolka uu maydho kharaja waxaa ka baxa min yadayhi labadiisa gacmood kullu khatii'atin gaf kaste oo kaana badashathaa yadaahu labadiisa gacmood ay taabteen macal maa'i biyaha ayuu la baxayaa waay wax kasta oo macnihii dee dembi ah oo gacmihii qofku uu ku sameeyey wuxuu taabtay wuxuu ku dhirbaaxay iyo waxyaabaha la midka aw maca aakhiri qatri ilmaa ama dhibicda u dambaysa biyaha ayaa dembigaasi iyo khatiicadaasi ay la baxaysaa fa idaa gasala rijlayhi labadiisa lugood kolka uu maydho kharajat waa ay bixi kullu khatii'atin gof gaf kaste oo mashathaa rijlaahu labadiisa lugood ay u socdeen maca almaa'i biyaha ay la baxayso aw maca aakhiri qatri ilmaa xataa yakhruja ilaa uu baxo naqiyan isagoo saafi iyo nadiifka min adunuubi dunuubti rawaahu muslim dunuubtanina waa sakaa'irta waxaana xadiidku inoo sheegayaa fadlu lwudu wa ana almuwaadabata calayhi wasiilat linaqaa'i min adunuub waysadu fadligay leedahay iyo in waysada la joogteeyaa inay keenayso qofku dunuubtii inuu nadiifka noqdo waxaana xadiiska laga fahmayaa wayse qaadashada in lagu helaayo alطahaarataan labadii طahaaro qaadasho ama labadii طaahirnimo طahaaraة اljismi min aladraani wاlawsaakh wa طahaaraة الnafsi min alaahaam jidhkii inuu nadiif noqdo oo طaahir noqdo oo adaraantii iyo markaa awsaakhdii iyo xadadkii uu daahir ka noqdo iyo naftu inay daahir ka noqoto aahaamtii iyo dembiyadii labadaba wayse qaadashada waa lagu helaya walxamdu lilaahi calaa dalik waxaasoo dhammi duruqda khayrku siday u ballaadhan yihiin iyo waxyaabaha la ysugu dembi dhaafayaa siday u badan yihiin baa aynu ka qaadanaynaa الرابعة cشر عنه أي عن أبي هريرة عن رsuuل اللahi صلى الله عليه وسلم qاala wuxuu yihi الصلawaaت الخمس صaلaadaha شhanta ah والجumuعaة إlى الجumuعة iyo جimco ilaa جimcaha kale laga gaadhaayo ورaمaضاan ilىa رamaضاana iyo رamaضاan ilaa ta kale laga gaadhaayo مukفiraaت kuwa tirtiraayo weeye لmaa baynahuna waxa u dhaxeeya ee macnihii duنuub iyo khaطاaya ah goormay tirtirayaan ida jtunibat ilkabaa'iru dembiyada waaweyn kolka laga dheeraado rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku wariyey alkabaa'ir waxaa xadiidku inoo tilmaamayaa horta dunuubtu inay kabaa'ir iyo sakaa'ir u qeybsanto kabaa'irtuna waa dembiyada yacnii cidda samaysa la nacdalay ama xad loo sheegay ama cadaabta in lagu gelaayo la tilmaamay ama iimaanka laga nafiyey ama waxa weeyaan markaa waxyaabaha la midka ahi waciidada caynkaasi uu ku soo arooray waay waxaa haddaba xadiidku inoo fasiraya axaadiidta soo socotiyo kuwaa hore oo dhan oo salaadaha shantaa iyo weyse qaadashada iyo jumcayaasha ramadaanaha waxaa lagu dhaafayaa waa dunuubtii sakaa'irta ahayd weeye ida jtunibat ilkabaa'ir laba tafsiir baana la saaray xadiidkan intiisaa dambe ida jtunibat ilkabaa'ir maxaa looga jeedaa tafsiir wuxuu odhanayaa macnuhu wuxuu yahay dunuubtan sakaa'irtaa qofka waxaa laga dhaafayaa markuu la yimaado waxyaabahan dunuubta lagu dhaafo salaadihii shanta ahaa iyo jumcayaashii iyo ramadaanihii iyo umuurta caynkaas isla markaa kabaa'irtana uu ka dheeraado labadaa shardi marka la helo oo wada socdaa ayaa sakaa'irtii laga dhaafaya haddii labadaa la wada waayo ama mid ka mida la waayo sakaa'irtii laga dhaafi maayo tafsiirka labaadna wuxuu odhanayaa macnuhu waxa weeye haddii qofku uu la yimaado umuurta caynkaas ah xadiidku sheegaayo sakaa'irtii waa laga dhaafayaa umuurtaasi sakaa'irtii bay tirtiraysaa oo ay meesha ka saaraysa laakiin kabaa'irtii tirtiri mayso oo kabaa'irtii iyadu waxay u baahan tahay toobad iyo shay kale ayay u baahan tahay tafsiirkaa dambaana raajixa sidaa awgeed waxyaabahan kabaa'irta lagu dhaafi maayo ee laakiin sakaa'irta ayaa lagu dhaafayaa sidaasoy tahay haddana qofku waa inuu markaa wixii dembi ah ee uu ogyahay inuu galay ama ha yaraado ama ha weynaado waa inuu ka murugoodo istikfaar la yimaado toobad keeno dadaalo waa inaanu is odhanuun salaadaha shantaa mar haddaad tukanaysa waa lagaa dhaafayaan waa inaanu is odhan ee isagoo arrimahan la imanaya dhanka kalena waa inuu ka dadaalo weeye waaya waxaa kaloo ynu ka qaadanaynaa fursadahan khayriga ah in laga faa'iidaysto salaadaha shantaahi ay ka mid yihiin jumcayaashii ramadaanihii waa mawaasim khayri ah waa fursado khayr badan laga tabcanaayo ilaahay jala wacalaa biraxmatihi wa fadlihi uu inoo jideeyey alkhaamisa cashara canhu ay can abi hurayrata qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam alaa adullukum ma idin tusiyaa calaa maa yamxu llaahu bihi lkhataayaa wax ilaahay gafafka uu ku dhaafaayo oo yarfacu bihi darajaati darajooyinkana uu ku dallacaayo darajooyinkana waxaa looga jeedaa almanaasilu fi ljanna waa manaasisha iyo darajooyinka jannada weeye ayaa looga jeedaa wa yarfacu bihi darajaat qaaluu waxay yidhaahdeen balaa ha kollayba rasuulku wuu garanayena haa odhan doonaane laakiin wuu soo jeedinayaa balaa haa bay yidhaahdeen yaa rasuula allah qaala wuxuu ihi isbaaqu lwuduu'i waa weyse weyse qaadashada oo la dhammaystiro cala almakaarihi wakhtiyada naftu dhibsanayso marka isbaaqu lwuduu waa alityaanu biha kaamilan taaman waa in weyse qaadashadii iyo weysaysigii lala yimaada iyadoo taam ahoo dhammaystiran isbaaqu lwuduuna minhu waajibun wa minhu mustaxabun qayb waajib ah oo aan laga tegi karin iyo qayb mustaxab ah oo fiican oo khayr ku kordhaayo intaba way leedahay cala almakaarihina waa waktiyada markaa shidad iyo dhibtu jirta ee naftu ay karaahsanayso sida waktiyada qabowga darani uu jiro marka uu qofku degdegaayo marka uu lulaysan yahay ee tusaale ahaan uu doonayo inuu seexdo waxyaabaha caynkaas taas waa khasladii koobaad wa kahratu alkhutaa ila almasaajid iyo tallaabada oo loo badiyo xagga masaajidda oo arrinta labaad oo xagga masaajidda sida tallaabada loogu badinayaa inuu qofku masaajidkii ka durugsan yahay oo dabadeetana uu usoo socdo ayay noqon kartaa qofku isagoo masaajidkii ka durugsan hadduu salaadihii ku gudanaayo tallaabooyin badan buu usoo qaadaya waxaa kaloo ay ku xasili kartaa inuu qofku masaajidkii kusoo noqnoqdo oo in badan masaajidka u yimaaduu kolba yimaaduu kolba yimaado waay arrintaasina wanaagay leedahay baynu halkaa ka arkaynaa iyo qofku had iyo jeer inuu masaajidka yimaado oo uu ku xidhnaado wa intidaaru salaati bacda salaa iyo salaaddii in la sugo salaad dabadeed salaadda in la sugo salaad dabadeed oo marka salaad la tukadaba waxa weeye salaadii kale la sugo fadaalikum kiinaasi alribaatu heegna heegan ahaansho weeye fadaalikum kiinaasi alribaatu heegan ahaansho weeye iyo diyaarnimo cibaadadii loo diyaar yahay rawaahu muslim waay oo intidaaru salaati bacda salaat salaaddii maqrib baa tukatay waad iska fadhiyaysaa ilaa cishaa'iga markaa ay gaadhayso xadiid kale oo arrintaa fadligeeda sheegaysana hore aynu usoo marray ya haddii markaa salaada aada sugaysa khayr kalena aada ku darto sida inaad cilmi dhegaysanayso ama aada qur-aan akhrisanayso ama aada dikriyeysana dee waa khayr khayr loo geeye weeye soo ma aragtid khayr khayr loo geeyey weeye had iyo jeer markaa casharada bilaabma salaada dabadeeda ee soconaya ilaa salaada kale la gaadhayaana waa waxyaabaha markaa lagu helo ee qiimaha badan bay ka mid tahay waay arribaada asal ahaan waxaa la idhaahdaa mulaasamatu huquuri alcaduwi wa xiraasatiha yacnii furimaha hore ee cadowga in la laasimo oo halkaa cadowgii laga ilaaliyo muslimiinta halkaa markaa laga difaaco markaa min arabdi baa ilan laga keeneen waa farda xidhashadii waa farda xidhashada waa jihaadkii in loo farda xidho oo fardihii jihaadka lagu galayo la diyaarsado halkan lagu soo xidhxidho oo heegan loo noqdo jihaadkii weeye hadda markaa waxaa looga jeedaa in cibaadadii heegan loo noqdo loo sii diyaargaroobo marka aada salaad tukatee tii kale sii sugayso dee heegan baad sii too salaaddii baad usii diyaargarowday soo ma waxaana ribaad loogu magacaabay salaadaa la sugaayo lianna fiihi jihaadu nafsi lianna fiihi jihaada annafsi wa xabsahaa can ishahawaat waayo arrinkaa waxaa ku sugan naftii oo lala jihaadaayo iyo shahawaadkiiyo wixii ay jeclaydoo laga joojinayo naftu waxay iska jeceshay marka salaada faralkaa laga baxo inay meelaha iska qabato oo ay meelaha ka soo sheekayso iska soo shaahayso meelaha iska soo daadaawato xataa haddaanay camal hayn hadhow marka salaada la qimana ay soo gashay iska jecesha dadka qaar marka assalaamu calaykum la ydhaha ku jiiraya waa idinka arka marka dee waxay u baahan tahay naftii in la baro fadhiga masaajidka oo looga caado dhigo la ydhaha joog arrin dee adagoo muhiima marka aanay lahayn asaadisa cashara can abi muusa alashcariyi radia allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalam man sala albardayni dakhala aljanna labada qaboobiso qofka tukadaa ah jannada ayuu galaa muttafaqun calayh qaala wuxuu ihi albardaani asubxu walcasru subxiyo casarka weeyi ayaa albardaani la ydhaha labadaa qaboobiso waxaana markaa albardaani loogu magacaabay liannahumaa yusallaani fii bardayi nahaar maalinta labadeeda qaboobisaa la tukadaa labadaa salaadood wa humaa tarafaahu xiina yatiibu alhawaau wa tadhabu shiddat lxar waa labada daraf ee labada qaboobisa ah subxiina dee wakti qabowbaa la tukadaa marka waagu beriyo casarkiina marka walwalku soo dhacee cadceeddu ay gaabato ee waxa weeye kulaylkii adkaa uu tago ayaa la tukadaa waxaa laga qaadanayaa xadiidka qiimaha ay labadan salaadood gaar ahaantooda leeyihiin oo salaadaha faralkaa in la ilaaliyaa iyagoo wada qiimo badan haddana labadani ayaa usii mudan salaada subaxna waxaa la tukadaa cinda ladati nowm iyadoo hurdadii lagu jiro la macaansanayo ya oo dhagida lagu jiro ayaa adaanka subaxii lagu dhufanaya markaa deetana qofkii wanaagsani hurdada intuu ka boodo uu diyaargaroobuu tegaya kii kalena lugtuu iska sii qaniinsanaanaya waa meelaha lagu kala baxa weeye salaadii casarna iyaduna takuunu cinda alishtiqaali bitatimati alacmaali waxaa iyadana la gutaayoo la tukadaa marka had iyo jeer lagu mashquulsan yahay shaqadii maalintii oo dhan la soo waday in la dhammaystiro subaxii baa shaqo la bilaabay maanta oo dhan baa la waday shaqooyinku markay sii dhammaanayaan ayaa la tukadaa had iyo jeer salaada casar ilaa qofkii wuxuu isku sii nabaya wuxuu isna horta shaqadan intan iska dhammaystir yaanad soo noqone intan isdhaafi oo idinka arkay qolyaha wax dhisa iyo kuwa markaa la midkaa oo kuway ugu darantay moogta isagoo labayo tobankii maanta shaqaynayo dhowr daqiiqa hadheen baa salaaddii casar aqiimkii lagu dhufanaya ninka markaa musalliga ah ahlusalaadka ah intuu dhiguu salaadda iska gelaya wuxuu hadhayna hadhow isaga soo noqonaya waa siday u badan yihiino badidooduna maxay samaynayaan hobiya udo hobiya udo hobiya udo hortayna dhaafiya ha ha u kala dhaqaaqina hobiya udo hobiya udowdaasaa la gurayaa adhow marka la dhameeyo dee kii doonana tukanaya kii kalena magaalada uu gelaya waay marka calaa kulli xaal ta noocaasa weeyi labadan salaadood marka la eegana ta casar baa sii fadli badan oo asalaatu lwusطaa waa salaada casar xaafiduu calى الصalawaati wالsalaaةi اlwusطىa waqumuu lilaahi qaanitiin salaat اlwusطىa waa salaada khayrka badan baa looga jeedaa fadliga badan ma garata salaada dhexaha ku macnay waa salaada fadliga badan weeye khayrka badan weeye salaada casar inay tahayna axaadiis baaba caddaynaysa imaamu shaafici isagu wuxuu qabay raximah llah sida kitaabkiisa arisaala uu ku sheego asalaatu lwusطaa salaada subax inay tahay laakiin axaadiis sugan baa ku soo aroortay salaada casar inay tahay waay macnaha xadiidkuna ma aha labadanoo qura qofka gutee intii kale ka tagaa jannada uu gelaya maaha macnuhu ee waxa weeye qofka labadanna guto salaadihii faralladii kalena xifdiyo weeye ayaa jannada gelaya waxaa sal si gaara labadan loogu sheegay ee ahmiyadday leeyihiin daraaddeed iyo dad badan inay iska dayacaan oy fudaydsadaan daraaddeed ayaa si gaara loogu sii xusay asaabic cashara canhu ay can abi hurayrata waxaasoo xadiidi waa abi hurayra weeye ayaa laga warinaya qaala wuxuu ihi qaala rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu ihi salى اllahu alayhi wasalama idaa marida alcabdu addoonku kolka uu xanuunsado aw saafara ama uu safro kutiba lahu waxaa loo qoraa mithlu maa kaana yacmalu wixii uu samayn jiray oo kale muqiiman kolkii xaalo uu nagaa waay oo saxiixan uu caafimaad qabay rawaahu lbukhaari kutiba lahu waxaa loo qoraa mithlu maa kaana yacmalu muqiiman saxiixa wixii uu samayn jiray oo kale kolkii uu nagaa ee aanu safarka ku jirin ee saxiixa ah ee uu caafimaad qabay waay marka qofka muslimka ah ee khayr caado u ahaa caado waxa weeyaan marka u lahaa ee samayn jiray ee dabadeetana cudurdaar daari uu ku yimaado tusaale ahaan wuu safray deetana khayrkiibaa u suuro geli waayey ama wuu xanuunsaday khayrka gudashadiisiibaa u suuro geli weyday niyadana wuu ku hayaa haddii uu awoodi lahaa khayrkaa inuu la iman lahaa halkiisii hore uu ka miisi lahaa qofkaa ilaahay fadligiisa iyo galladiisa khayrkii shaygaa waa loo qoraya waxba laga dhimi maayo isagoo kaamil oo dhammaystira sidii uu qabtay oo kalea loogu qoraya tusaale qof baa salaada jamaacada ilaalin jiray kamay tegi jirin isagoo caafimaad qaba wuu xanuunsaday wuu tegi kari waaye ajarkeedu wuu soconaya soo maqli maysid laakiin ka markuu caafimaad qabay ba aan joogtayn jirin ka war ee markuu doonana tegi jiray markuu doonana iska dayn jiray dee kaasi waxa weeye fadligeedii loo qori maayo ama waabuu safray oo dabadeetana ciduu ku jamacsadaba wuu waayey ajarkii jamaacadu u soconaya sunnayaasha raatibadaa buu tukan jiray wuu xanuunsaday wuu la iman kari waayey ajarkoodu u soconaya wuu safray lamuu iman ajarkeedu wuu soconaya soo ma aragtid marka camalkana waa camalkii mustaxabka ahaa ee sunna ahaa baa looga jeedaayo camalka waajibka ahi ku dhici maayo xanuun laga xanuunsaday iyo safar laga safray isagu ku dhici maayo eh waa inuu qofku la yimaado wixii waajibah waxaanuu la imanayaa sidii uu awoodaayo fataquu llaha ma staactum waay ahaamina cashara can jaabirin radia allahu canhu jaabir bni cabdillaah waxaa laga wariyey alansaari qaala inuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay wuxuu yidhi kullu macruufin sadaqa kullu macruufin wanaag waliba sadaqatu waa sadaqad weeyi rawaahu lbukhaari xadiidkani markaa waa qaacido kooban haddana axaadiidtii hore rasuulku waxaa sadaqadaa uu inoo faahfaahiyey ayuu kani markaa intaa kusoo koobay kullu macruufin sadaqa macruuf waliba waa sadaqad macruufkaana waxaa soo gelaya jamiicu macaani اlkhayr min aطaacaati wa tarki اlmubiqaat macaanida khayrka oo dhan baa kelmadda macruuf soo hoosgelaysa oo ah طaacaadkii oo dhan wakadalika tarku اlmubiqaat wاlmunkaraat munkaraatki in laga tago o dhan umuurtaasoo dhan baa soo hosgelay macruuf kastaa waa sadaqad weey rawaahu اlbukhaariyu wa rawaahu muslimu muslim baa wariyey min riwaayati xudayfata radia allahu canhu riwaayadda xudayfe isagoo ah oo markaa muslimna wuxuu wariyey bukhaarina wuxuu wariyey min riwaayati jaabirin muslimna wuxuu wariyey min riwaayati xudayfa kan oo kalena muttafaqun calayhi lama yidhaahdo oo labada xadiid isku lafdiba ha ahaadaane mar hadday kala saxaabi yihiin oo bukhaarina saxaabi uu markaa waxa weeye ka wariyo muslimna uu saxaabi kale ka wariyo muttafaqun calayhi lama yidhaah ee waxaa la yidhaha inta xadiidka la sheego muslimna wuxuu wariyey min xadiidi fulaan bukhaarina wuxuu wariyey min xadiidi fulaan saasaa la ydhaha saasuu sheekhu markaa u baraarujiyey ataasica cashara canhu ay can jaabirin qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yihi maa min muslimin qof muslimi ma jira muslimkaasoo yaqrisu tallaalaya ama abqaalaya qarsan tallaalid oo geed markaa tallaalaya oo beeraya ilaa kaana maa ukila minhu ilaa hadduuse jira kaana wuxuu u noqdaa maa ukila minhu wixii geedkaa laga cunaa lahu isaga wuxuu noqdaa sadaqatan sadaqa wamaa suriqa minhu lahu sadaqatan wixii laga xadaana sadaqad buu u noqdaa walaa yarza-uhu ma dhima axadun axadna waxba kama dhima inaa kaana lahu sadaqatan haddii uu ka dhimase sadaqadun buu u noqdaa rawaahu muslim wa fii riwaayatin lahu riwaayad kale oo muslimka u sugan waxaa ku sugnaa falaa yaqrisu almuslimu qofka muslimka ahi ma abqaala qarsan abqaal oo fa yaakula minhu ma cuno insaanun insaan wax kama cuno walaa daabbatun iyo daabatoona walaa tayrun iyo shimbirtoona ilaa kaana lahu sadaqatan ilaa yowmi alqiyaama sadaqad buu ilaa qiyaamaha u noqda wa fii riwaayatin lahu laa yaqrisu muslimun qof muslima ma abqaala qarsan abqaal walaa yasracu mana zarco ma beero zarcan zarac oo fa yaakula minhu insaanun walaa daabbatun walaa shay-un ilaa kaanat lahu sadaqatan sadaqad bay u noqota wa rawayaahu way wariyeen jamiican dhammaantood macnihii bukhaari iyo muslim xadiidkanay wariyeen min riwaayati anasin riwaayadda anas xaalo uu yahay radia allahu canhu qowluhu yarza-uhu ay yanqusuhu ma dhimo weeye axadna waxba kama dhimo ilaa sadaqad bay u noqotay hada alxadiid ikhwaani fiihi xahun cala algarsi wazaraaca waxa aynu ka qaadanaynaa boorin la ysku booriyo in wax la abqaalo waxna la beero waay algarzu iyo azarcuna waxay ku kala duwan yihiin algarzu waxaa loo isticmaalaa ashjaarta iyo dhirta ayaa loo isticmaalaa azarcuna waxaa loo isticmaalaa nabaataadka kale iyo seedharhka kale ayaa loo isticmaalaa labada kelmadood saasay u yar kala duwan yihiin waxaa kaloo aynu xadiidka ka faa'iidaysanaynaa qofku wixii uu abqaalee dhira ama uu beere ee zaraca in waxa weeye ajarkiisu uu u soconaayo cid alla ciddii wax ka dhicisa ee bani aadam ah ama xayawaan ah in ajarkiisu uu u soconaayo xataa isagoo dhintayba ajarkiisu u soconaya soo ma aragti beer baad beertay oo deetana waad dhimatay in alla inta midhaha iyo qudaarta iyo raashinka iyo waxyaabaha ka soo go-ay dadka iyo xayawaanku ay cunayaan ajarkeedu wuu kuu soconayaa un weeye waay waa tahay waxaa kaloo laga qaadanayaa qofka wixii laga xadee maalkiisa ka mid ah ama laga dhaco ama qasabba lagaga qaado in waxa weeye ilaahay agtiisa ajarkeeda iyo abaalkeeda uu leeyahay ya ajarkeeda iyo abaalkeeda wuu leeyahay waayo waa xoolihiisii waa dhididkiisii waa wixii uu ku tabcay weeye markaa dee cidlo un iska mari maayo ikro waay xataa isagu haddii uu markaa uu arko isagoo xadaya uu ka qaban lahaa ama uu xidi lahaa ama uu maxakamadda geyn lahaa yani mar haddii laga xado dhididkiisa iyo xoolihiisiina uu yahay ajarkiisa uu helayaa wey wa hada min fadli illaah marka wax sideedaba wax beerista waxa loo yaqaanaa dhayal maaha magarata wax sahlan maaha waayo waxaa ku sugan masaalix dunyawiya iyo masaalix ukhrawiya intuba way ku sugan yihiin masaalixdii aakhire waa kuwan xadiidku sheegayaanoo waxaa soo ajaraad kala daldalansa shimbirta yaree soo duusha ee midh ka cuntaaba ajar baa ilaahay kaaga qoraya adoon xataa ogeyn soo ma aragti dabangaalaha yare usoo dhacee midh qaata ama xataa hadday shimbira kaa boobaan ajarkeedu adiga uu kuu qoran yihiyo inaba kaa lumi maayo masaalix adduunyana way ku jiraanoo dee waa taa la cunayo ee la iibsanayo ee adiga aad carruurtaadi iyo reerkaagii ku nafaqaynayso ee lagu noolaanayo soo ma aragtid waa masaalix waxa weeye dunyawi halka lacagta marka aada hesho ama aada faa'iidaysato aada intaad qaadda meel ku ridayso lacagti iyada la cuni maayo soo maha sanduuqunbaad ku ufulaysaa hadhow inay wax kuu goyso mooyaane dee iyadoo wax la cunayo lagu nafaqaysanayo lagu noolaanayo maaha soo maaha sanduuq lacaga adigoo haysta waxaad ku iibsataba haddaad weydo ka war lacagta ma cunaysaa ya lagama yaabana markaa shaqayskuma laha alcishruuna canhu alcishruuna xadiidka labaatanaad canhu ee can jaabirin jaabir waxaa laga wariyey qaala anahu qaala inuu yidhi araada banuu salimata an yantaqiluu qurba almasjidi waay araada waxay dooneen banuu salimata qabiiladii la odhan jiray banuu salima an yantaqiluu inay usoo guuraan qurba almasjidi masaajidka rasuulka agtiisa banuu salimana waa qabiiladii jaabir iyo rag badan oo kale oo raggii rag ahaaye ay ka tirsanaayeen abu qataade iyo kacab bnu malik iyo raggaasoo dhamme waa qabiiladay ka tirsanaayeen oo ansaartay ka mid ahay markaa way ka yar durugsanaayeen masaajidka rasuulka oo waxay maqleen inay meeli ka bannaantahy dabadeetana inay fursadda ka faa'idaystaan bay dooneen fabalaqa daalika arrinkaasi wuxuu gaadhay rasuul اllahi salى اllahu alayhi wasalam faqaala lahum wuxuu ku yidhi innahu balaqanii waxa i soo gaadhay annakum idinku turiiduuna inaad doonaysaan an tantaqiluu inaa usoo guurtaan qurbalmasjidi masaajidka agtiisa faqaaluu waxay idhahdeen nacamha yaa rasuula allahi rasuulka allow qad aradnaa daalika arrinkaa waanu doonnay faqaala wuxuu uhi banii salimata ee yaa banii salimata reer banu salimow diyaarakum tuktab aathaarukum diyaarakum tuktab aathaarukum diyaarakum ay ilzamuu waxaa laasimtaan diyaarakum xaafadihiina iyo guryihiina laasima halkaa aada deganaydeen iska laasimo oo ku baaqi ahaada tugtab aathaarukum tallaabooyinkiina laydin qori doonaaye diyaarakum ay ilzamuu laasima diyaarakum guryihiina tugtab aathaarukum rawaahu muslim markaa aathaarukum waa tallaabooyinkii weeye sida xadiidka dambe uu riwaayadda dambe fasirayso diyaarakumna waa mansuubun cala aliqraa iqraaga waxa loo yaqaano ayaa lagu nasbiyayoo caamilkii ama ficilkii baa la xadfay wanasbu biliqraa'i hayru multamis wa huwa bificlin mudmarin faclam waqis mithlu maqaali lkhaatibi lawaahi allaha allaha cibaad allahi mulxuhu sooma odhan jirin mithlu lmaqaali lkhaatibi alawaahi allaha allaha cibaad allahi allaha allahdaasoo kale lamidta ee itaqu llaha itaqu llaha cibaad allah yaa cibaad allah marka diyaarakum ilzamuu diyaarakum wabquu fiiha wa fii riwaayati ina bikuli khawatin darajatan ina bikuli khawatin tallaabo kasta waxaa idinku sugan darajatan daraja rawaahu muslim warawaahu lbukhaariyu ayda bukhaari baa wariyey ayda noqode bimacnaahu macnihiisa ayuu markaa ku wariyey min riwaayati anasin radia allahu canhu riwaayadda anas isagoo ah وبنو سلمة بكسر اللام قبيلة معروفة من الأنصار رضي الله عنهم قبيلة عانو أنصار تكمد بها إن آثارهم نخطاهم وتلابوين كودوي marka wuxuu rasuulku u sheegay calayhi salaatu wasalaam socodkan dheer ee masaajidka ay u soo qaadayaan si jumcaha iyo jamaacaadkii ay ugu soo gutaan cilmiga ugu soo akhristaan socodkaasi ay soo soconayaan in loo qoraayo oo darajaadkooda loogu dallacayo noqodka ay xataa noqdaanna waa loo qorayaa sida axaadiista aynu hee ku gaari doono de markaa waa imse ajar intee leeg wey ya qofka meel fog masaajidka uga soo kicitima ee soo socda ajarkiisu uu badan yahy had iyo jeer marka masaajida aynu ku soo soconno waa inaynu arrinka noocaasa niyeysnaano oo niyadda aynu wanaajinno oo inaynu khayr iyo cibaado gudanayno waxa weeye waa inaynu markaa niyadda ku qabanno weeye الحاadي والعشhروuن عن أبي المنdir أby بن كعب رضي الله عanه صxaabigaa laga wariyey أبي المنdir qaaلa inuu yihi kaana rajuل nin baa jiri jiray kaana rajuل nin baa jiray ninkaasoo laa أclamu aanan ogeyn rajuلa nin aanan ogeyn أبcda min الmasجidi minhu masaajidka uga fogaansho badan nin baa jiray aanan ogeyn cid masaajidka uga fog macnii cidda aan ogee masaajidka ugu fog buu ahaa ee gurigiisu ugu fog yahay wa kaana wuxuu ahaa laa tukhطi'uhu midaanay seegin salaatun salaadi may seegi jirin salaad jamaaco kamay tegi jirin laa xawla walaa quwata ilaa billah faqiila lahu waxa lagu idhi aw faqultu lahu ama waxaan ku idhi low ishtarayta niyowmaad iska soo iibsatid ximaaran dameer dameerkaasoo tarkabuhu aada fuusho fi dalmaa'i waktiga mugdiga iyo wa fi ramdaa'i waktiga markaa cagagubyada labadaa ee kulaylku daran yahay labadaa aada fuusho adalmaa waa waktiga madowga salaadahan madowga lagu yimaado sida cishaa'iga oo kale wakti madow baa la imanaya salaada subax oo kale madow baa la imanaya soo maha waktigaa madowga dhulkina bahaluu leeyi wuu lugaynayaa garo meel durugsanna wuu ka imanaya alramdaana waa cagagubyada waa macnii shiddat lxari siduu isaguba fasiri doono fa qaala wuxuu yidhi dhulka la joogaano dhul kulal buu ahaa waa dhulkii dee ardulxijaaz weeye fa qaala wuxuu yihi saxaabigii maa yasurunii ima faraxti gelinaysa ana mansilii in gurigaygu ilaa janbi lmasjidi masaajidka dhinaciisa uu ku ooli lahaa inii anigu uriidu waxaan rabaa an yuktaba lii in lay qoro mamshaaya socodkayga ila lmasjidi masaajidka aan u soo soconaayo iyo wa rujuuci noqodkayga idaa rajactu markaan u noqda ilaa ahli ehelkayga wa qaala rasuulu llaahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam qad jamaca allaahu lak ilaahay waa kuu kulmiyey daalika kaasi kullahu dhammaantii oo labadaba alla waa kuu qoray soo socodkaaga iyo sii socodkaaga oo noqoshadaada labadaba rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku wariyey wa fii riwaayatin riwaayad kalena waxaa ku soo arooray ina laka waxa aada leedahay maxtasabta waxaad ku ajar dalabtay ee ilaahay dartii aada u samaysay waad leedahay oo waa lagu qorayaa maxtasabta ay maa camiltahu alaba liwajhi illaahi tacaala waxaad xisaabsatay aada u samaysay adigoo wejiga ilaahay ku raadinaya waad leedahay kaa xadiidka waxaa laga qaadanayaa masaajidka soo socodkiisa haddii qofka loo qoraayo kasii socodkiisana in loo qoraayo waa waxyaabaha markaa zawaa-idda la ydhaah waxkum bi hada waxkum lihada alxukmi lizawaaidi waxkum bi hada alxukmi lizawaa-idi waay waxaa kaloo xadiidka laga faa'iidaysanayaa ihtimaamu الصaxaabati bisalaadi اljamaacati wa xamlihim اlmataaciba fi sabiili اlأjri wالthawaab siday صaxaabadu ugu dadaali jireen ridwaan اllaahi calayhim salaada jamaacada aada iyo aad bay ugu dadaali jireen waay wax alla wixii dhibahe ama caqabadahe arrinkaa ka qabsanayana tunkay u ridan jireen si ajarka iyo thawaabka weyn ee lagu helaayo ay u gaadhaan waxaa kaloo laga qaadanayaa qofku wixii uu ilaahay daraaddii u sameeye niyo wanaagsan uu ka lahaa in laga ajar siinaayo ina laka maxtasabta wa kaana laa tukhطi'uhu salaatun waxaa kaloo laga qaadanaya dadku had iyo jeer way kala duwan yihiin xagga khayrka uu dadaalkiisa kolka la eego qof baa masaajidkiisu guriga ku naban yahay salaada jamaacada uma soo kaco ama goor dambeoo laga sii baxaayo ayuu soo gaadhaya qof baa aada uga durugsan waa safka koowaad markaa dee waa la kala dadaal badan yahi soo maha sidaa markaa khayrka adduunyada loogu kala horeeyo loogu kala dadaalayo ayaa hadhow jannadana loogu kala horeynayo ogow lean acmaashani waa wixii jannada lagu gelaayo athani alramdaau kelmadda ama waxaa ramdaaga la yidhaahdaa alardu alatii asaabaha alxaru shadiid waa dhulka bacadka aadka u darani uu helay weeye lagu markaa cagaha aan la saari karin lagu gubanayo lagu caga gubanayo aلthani والcishruuna can abi mحamedi cabdالlahi bn cmr bn اlcaas radي الlahu canهuma qaala wuxuu yihi qaala rasuulu الlahi slى الlahu عalayhi waslm arbacuuna khaslaة afartan walxood arbacuuna khaslaةn afartan waxyaabood khasla macaani dhowra ayay u timaadaa kelmadda khasla waxay u timaadaa bimacnaa sifa sifa iyo qaab iyadoo looga jeedo oo bimacna alxaala bay u timaadaa oo bimacna aljuzi qeyb iyadoo looga jeeday u timaadaa halkana khasla waxaa looga jeedaa nawcun min albir nooc birka iyo wanaagga ka mida baa looga jeeda arbacuuna khaslatan afartan waxyaabood oo aclaahaata ugu sarraysaa maniixatu lcanzi ri in cid la maaliyo ay tahay ri in cid la maaliyo la maal siiyo oo macnihii waxa weeyaan la idhaahdo cid xooluhu ka guran yihiin tusaale ahaan ridaas soo maal caanaheeda soo maala ya oo raashinka carruurta ugu caddeeya ama dee caanaba ka cabba ama ciirka lusha ridaa la idhaahdo soo maal inta yar maanta markay gudhana iska soo celi maa min caamilin qof qabtaa m qof sameeyaa ma jiro oo yacmalu sameeya bikhaslatin minhaa wax ka mid ah khasladaha afartanka ah oo ay maalsiinta ridu ugu sarraysa inta kalena ay ka wada hooseeyaan qof sameeyaa ma jira mid ka mid ah rajaa'a hawaabiha rajaynuu rajaynaayo abaalkeeda darteed u sameeya iyo wa tasdiiqa mawcuudiha waxaa loogu yaboohayaa ajar iyo thawaabo rumaysni uu rumaysan yahay darteed ilaase hadduu sameeyo adkhalahu llahu ilaahay wuxuu ku geliyaa bihaa khasladaa uu sameeya aljannata jannada rawaahu lbukhaari bukhaari baa saxiixa ku wariyey marka maa min caamilin yacmalu bikhaslatin minha ay wa huwa muslimu de isagoo muslima weeye oo qof markaa muslima ah khasladaha mid ka mid a hadduu sameeyo isagoo thawaabkeeda iyo abaalkeeda rajaynaya waxa qofka loogu yaboohay ee wanaag iyo ajarana waxa weeye rumaysan ilaahay jannadu ku geliya rawaahu lbukhaari qaala wuxuu yihi almaniixatu an yucطiyahu iyaaha waa inuu neefkii qofka siiyo liya'kula labanaha si caanaheeda u cuno uma yaruddaha ilayhi dabadeetana uu ugu soo celiyo lodoo kale waa la ismaal siiyaa riyaha waa la ismaal siiyaa geeloo kale waa la ismaal siiyaa qof xooluhu ay ka guran yihiin ama aanay ku filayn baa mid ay xoolo badan u irmaan yihiin uu siinayaa uu odhanayaa ku kororhso ama carruurta u lis arrinta noocaasi kula misqiraysana waa arrin ajar weyn la weeye jannadana waa lagu gelayaa ka albaabada khayrka rabbi jala wacalaa biraxmatihi wa fadlihi wuu badiyey ha wuu badiyey athaalia walish athaaliu walcishruun xadiidka saddex iyo labaatanaad can cadiy bni xaatimi radia allahu canhu qaala wuxuu uhi samictu nabiya nabigaan maqlay sala allahu alayhi wasalama yaquulu xaaluu leeyahay ittaquu naara naarta ka gaashaanta walow bishiqi tamratin xaba timira jeexeed baa kaga gaashaamataane mutafaqun calayh bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay wa fii riwaayatin lahumaa riwaayad kale oo la sheekheynka u sugani canhu waxaa laga wariyey saxaabigaasi ay can cadiyin qaala inuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama rasuulka ilaahay wuxuu yidhi maa minkum idinka mid maaha min axadin qof ilaa hadduuse idinka mid yahay sayukallimuhu rabbuhu rabbigii baa la hadli doona laysa baynahu wa baynahu tarjumaanun iyadoo isaga iyo rabbigii tarjumaan ama afceliya aanu u dhaxaynin fayanduru wuxuu eegi doonaa aymana minhu dhinaca ka midigay soo falaa yaraa ma arki doono ilaa maa qadamo wuxuu hormarsaday mooyaane wayanduru wuxuu eegi doonaa ashama minhu dhinaca ka bidixayso oo falaa yaraa ma arki doono ilaa maa qadama wuxuu hormarsaday mooyaane wayanduru wuxuu eegi doonaa beyna yadayhi xaggiisa hore oo falaa yaraa ma arki doono ilaa naara naarta oo tilqaa'a wajhihi wejigiisa qaabilsan mooyaane wejigiisa ka horeyso soo qaabilsan mooyaane fataqu naara naarta haddaba ka baqa oo naarta wax isaga dhigoo ka gaashaanta macnii fataqu naara macnuhu wuxuu noqonayaa ay ijcaluu baynakum wa baynaha maa yaxfadukum min dukhuuliha min alcamali asaalix idinka iyo naarta waxa udhexaysiisaan oo naarta isaga dhigtaan wax inaa gashaan idinka ilaaliyo oo camalka saalixa iyo sadaqada ahaaday walow bishiqi tamratin ay walow an tatasadaquu bishiqi tamra walow xaba timira jeexeedba inaas aad sadaqaysataane bishiqi tamra ay binisfi tamra xaba timira barhkeedba aad sadaqadaysataan xaba timira oo laba loo qaybiyey qaybteed ama jeexeed intuu leegi aada buu yari soo maha walow intaaba ha ahaade eh naarta wax isaga dhiga wey markaa sadaqadii hadhayalsanina ku dadaala wey koob shaahood shubto ha noqoto ruuc timirood sadaqadaysataa kasii weyndi intaa xadiisku sheegay uma dhowo soo maha ya waay kartoon dhanood cid siisa u baahani dee kasii weyn waay marka sadaqadii ha lagu dadaalo wey faman lam yajid qofka aan helini fabikalimatin طayibatin kelmad wanaagsan naarta ha isaga dhiga wey waay ay falyataqi naara bikalimatin طayiba naarta ha kaga dhowrsado ha iskaga ha iskaga dhigo kelmad wanaagsan kelmaddaa wanaagsanna waxaa soo gelaya kelmad kastoo wanaagsan dikrigii faraha badnaa noocyada badnaa qur-aan akhriskii khayr sheegistii cilmiga jeedintiisii akhrisashadiisii waxaasoo dhan baa soo gelaya waay marka waxaa xadiidku inoo tilmaamayaa qofku wixii naarta la ysaga dhigi lahaa inaanu dee inuu kari waayaa inaanu suuragalba ahayn oo hadduu qofku sadaqad la bixi kari waayo haba yaraatee dee khayr inuu markaa ku hadlo ma kari waayayo waxaa kaloo laga qaadanayaa xadiidka maalinka aakhira in ilaahay jala wacalaa qof waliba uu ishortaagi doono waa mowqif iyo maqaam qof kasta oo muslima laga doonaayo inuu xasuusnaado aadna uga boqo qof walowba waxaad suuraysataa marka rabbigaa jala wacalaa lagu soo horjoojin doono alaa falyaxdar ilmu'minu min mukhaalafati amri rabbih faina shaahida huwa alxaakim allaha aada hor taagan tahay ee markaa su-aalaha ku weydiinaya ee kula hadlayaa waa allaha imaka shaahidka kugu ah ee mualica ku taalacanaya wax kastood samaynayso wax kastood qabanaysana og korkaaga iyo kolkaagana la socda allaha weeye ka lagu soo horjoojinaya ku xisaabinaya marka maqaamka noocaasi waa inuu qofku ka baqdo oo raad naftiisa uu ku yeesho wa ama man khaafa maqaama rabbihi wanaha nafsa can ilhawa faina aljanata hiya almawa wa ama man khaafa maqaama rabbihi waliman khaafa maqaama rabbihi jannataan waay waxaa kaloo xadiidka aynu ka faa'iidaysanaynaa maalintaa qofku mar haddii camalkiisa uunu ku badbaadaayo oo wixii uu shaqaystay uu hor taagan yahay camalka inuu wanaajiyo oo khayrka uu badsado oo wanaaggu maalintaa ku badbaadaayo aada iyo aada uula yimaado wa fiihi ihbaatu sifati alkalaami lilahi tacaala waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa ilaahay inuu hadlo oo hadal uu ku sifaysan yahay sifo la idhaha sifatu lkalaam ayaa ilaahay ku sifaysan yahay sifatu lkalaamna waa sifatu kamaal waa sifo kamaal iyo dhammaystirnaan tilmaamaysa weeye alraabicu walcishruuna xadiidka xadiidka afar iyo labaatanaad can anasin waxaa laga wariyey radia allahu canhu ee qaala inuu yihi qaala rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi salى allahu alayhi wasalam in allaha ilaahay layardaa wuxuu raalli kaga noqdaa can ilcabdi addoonka an yaakula inuu cunaa alaklata hal cunisa oo fayaxmadahu calayha ilaahay uu ku mahadiyo alxamdu lilah uu yidhaahdo aw yashraba ama uu cabaa sharbata hal cabis oo fayaxmadahu calayha ilaahay jala wacalaa uu ku mahadiyo rawaahu muslim marka alakla iyo asharba waa masdaru marihii weeye oo hal mar wax la qabtaybaa sartaasi buu tilmaamaa facla calaa wasni facla weeye oo sideedaba sarta facla waxa uu sheegaa wax mar la qabtay ficlana hay-ad iyo qaab bay sheegtaa wa faclatu limaratin ka jalsatin wa ficlatu lihay-atin ka jilsatin waay markaa hal mar qofku intuu wax cuno inuu alxamdu lilah idhaha markuu cuntadaa dhammeeyo ama uu hal mar wax cabbo oo dabadeetana markuu cabistaa dhammeeyo alxamdu lilah uu yidhaahdo ayaa ilaahay addoonka uu raalli kaga noqdaa macnuhu ma aha isagoo wax cunaayo markuu mar daraba inuu alxamdu lilah idhaha saa loogama jeeda ahlu cilmigu idhaahdi oo markaad mar darto alxamdu lilah haddana dar alxamdu lilah haddana dar alxamdu lilah saa loogama jeedo waxaa loo jeedaa waxbaad cunaysaa markaad dhamaysaad alxamdu lilah le waxbaad cabbaysaa markaad dhamaysaad alxamdu lilah le sooma aragtid waay qaala wuxuu yihi walaklatu bifatxi lhamzati alukla baa laga saarayaa garo alaklatu bifatxi lhamzati wa hiya iyadu alqadwatu waa halka qadada halka qadaynta halka maree la qadeeyo aw ilcashwa ama halka maree la casheeyo weeye waa halka maree wax la cuno alakla ama qada ha noqoto ama casho ha noqoto ama quraacba ha noqoto marka waxaa xadiidka laga qaadanayaa ihbaatu sifati ridaa lilahi jala wacala waana sifo ficli oo ilaahay u sugan kamaa yaliiqu bijalaalihi mana banaana markaa in la taxriifiyo la idhaha waxaa looga jeedaa ee yaqbaluhu minhu wayuhiibuhu iyo wax la mida laa haadaa taxriif ya ikhwaan madhabkii ahlu sunnana way khilaafsan tahay sideedaasaa ahlu sunna u sugaya waxaa kaloo laga qaadanayaa ilaahay jala wacalaa nicamkiisa in loogu mahadnaqo marka ilaahay uu siiyo cunis ama cabis ee aada dhammayseed caafimaad ku dhammayso mahadnaq baa lagaa doonaya nicmada aad ka mahadnaqdo mahadnaqiina waxaa ka mid ah alxamdu lilah inaad tira ilaahay baa mahadla ad ilaahay ku ammaantay jala wacala alkhaamisu walcishruuna xadiidka shan iyo labaatanaad can abi muusa radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayhi wasalama nabiga wuxuu ka wariyey qaala inuu yidhi calaa kuli muslimin qof kasta oo muslim ah waxa saaran sadaqatun sadaqad baa saaran calaa kulli muslimin sadaqatun qof kasta oo muslima sadaqad baa saaran oo lagu leeyiy sadaqada markaa hore axaadiistii hore waa inagii usoo maray marka xadiiu abi dar iyo xadiiu abi hurayra iyo xadiiu caaisha iyo axaadiistaasi waa sidii aynu kusoo marayn qaala wuxuu idhi ara'ayta waxaad ka warantaa rasuulka ilaahay ow in lam yajid qofku haddaanu sadaqadba helin qaala wuxuu ihi yacmalu wuxuu ku shaqaynayaa biyadayhi labadiisa gacmoodoo wayanfacu wuxuu ku anfici doonaa nafsahu naftiisa wayatasadaqu waanu sadaqadaysan doonaa intuu soo shaqeeyo oo dabadeetana ajuuriyo mushahar ku qaata ayuu naftiisa ku anfici sadaqadaysan qaala wuxuu ihi ara-ayta waxaad ka warantaa in lam yastatic qofku haddaanu taana karin qaala wuxuu ihi yuciinu wuxuu caawin doonaa dalxaajati qofka baahida u saaxiibka ahee almalhuufa qayshanaya ee kaale waxila qabtaydahaya ama se dhibanba oo imaamu nawowi wuxuu yihi almalhuufu yuطlaqu calى اlmutaxasiri wاlmudari wاlmadluumi intaaba malhuuf waa la ydhaha marka waa qofka dhibaatada ku jira ee markaa qayshanaya waxila qabta idhahay qaala wuxuu yihi ara-ayta waxaad ka warantaa in lam yastatic haddii taana aanu awoodin qaala wuxuu yihi ya'muru wuxuu fari doonaa bilmacruufi macruufka aw ilkhayra ama khayrku fari doona qaala wuxuu ihi ara-ayta waxaad ka warantaa in lam yafcal taana haddaanu samaynin qaala wuxuu ihi yumsiku waxa uu ka joogsan doonaa can ishari sharku ka joogsan doonaa iska ilaalin doonaa fa innahaa sadaqatun waayo waa sadaqad arrintaa qudheedu muttafaqun calayh markaas sidii qofku uu sadaqadiiyo khayrka ku shaqaysan lahaa kaba soo xidhmaysaba de isagoo isagu iska xidhan mooyaane kama soo xidhmaysaba haddii duruqdaa khayrka ee xagga hore lagu soo sheega wax ka mida qofku uu la iman kari waayo wuxuu ku dadaali doonaa inuu sharka un iska ilaaliyo taasi ayaa sadaqada marka shan iyo labaatankaa xadiid buu baabkaa sheekhu ku soo arooriyey waana axaadiid laga qaadanayo kahratu turuqi اlkhayr albaabada khayrku inay badan yihiin macaani iyo axkaam iyo aadaab fara badan oo kalena xambaarsan ilaahay baynu weydiisanaynaa inuu ina fahansiiyo waxaynu markaa baabka ku khatimaynaa ikhwaani duruqda khayrka ee ugu fadliga badan waxaa ka mid ah haddaanu ka ugu fadliga badanba ahayn dalabu lcilmi sharci cilmiga sharciga in la raadiyo arrinta noocaasa waa inuu ogaada ardayga iyo qof kasta oo muslim markaad cilmiga raadinayso eed u socoto eed dhegaysanayso eed akhrisanayso eed raacanayso eed sii fidinayso arrinta noocaas waxay ka mid tahay khayrarka waaweyn ee ilaahay jalla wacala loogu dhowaado waxaanay ka mid tahay waxyaabaha jannada lagu galo cilmiga sharcigaana ahamiyaddiisa waynu garanaynaa oo waa akbaru ljihaadayni labada jihaad waa ka weyn weyn laba jihaad baa jira aljihaadu bilcilmi iyo aljihaadu bisayf in cilmiga lagu jihaado iyo in seefta lagu jihaado waa laba jihaad weeye labadaa jihaad iyo maa weyn waxa weyn aljihaadu bilcilmi dadka ku qumi karee la iman karaana isaga ayay kooban yihiin oo ay yaryihin cilmiga in lagu jihaadaa inuu jihaad iyo waxaa u daliila qowl llahi jala wacalaa wajaahidhum bihi jihaada kabiira qur-aanka kula jihaad jihaad weyn baa ilaahay yihi jala wacala wajaahidhum kula jihaad bihi ay bilqur'aani qur-aanka kula jihaad jihaadan kabiiran jihaad weyn marka aljihaadu bilcilmi waa akbaru ljihaadayn marka waa in aada iyo aada loogu dadaalo maantana baahi aada iyo aada u weyn baynu u qabnaa cilmiga sharciga ah si aynaan ugu baahnayn dhakhtarnimada iyo injindheeriga iyo maamulka iyo waxyaabaha faraha badan ee dunyawiga ah ee maanta la barto ayaynu cilmiga sharcigaa ugu baahannahay waa ogtiin oo masaa'ilka cilmiga wax ka fatwoonaya ama wanaajinaya ama marka naasila ay timaado si wanaagsan uga hadli karaa dadka aragtay inay dhulka buuxiyey waa naadir waa faraku tiris wey intaasina hadday dhimato waxaa khatar loogu jiraa inay waxa weeye dem indhaha la ysku qabsado marka qofka ardayga ah ee ilaahay waafajiyey inuu cilmiga waddadiisa raaco waa inuu ku dadaalo ataraqi bilcilm cilmiga inuu sare u koro oo uu wax faa'iidaysto oo uu fahmo waa inuu aada iyo aada ugu dadaalo weeye qof kasta oo muslimina waa inuu ku dadaalo cilmigan sharciga ahi waa dhaxalkii nabigeenna moxameda calayhi salaatu wasalaam inuu dhaxalkaa rasuulku inooga tegay wax ka qaato oo aanu markaa ka qatanaanin qof kasta oo muslimi waa inuu waxa weeye aada iyo aada ugu dadaalo qofkuna markaa meelun ma taagnaado ama qofka cilmi iyo cibaadiyo khayr baa u kordhaaya ama waxbaa kasii go-ayo hoos buu u soconaya qof meelun iska taagan ma jira ahlu cilmigu idhaahda ama saraad u socotaa xagga khayrka xagga cilmiga xagga cibaadada waxbaa kuu kordhaya ama waxbaa kaa dhinmaya oo naaqis baa waxa weeye ku daba socota bal qof kastaoo inaga inaga midahi taa waa inuu ufiirsado weeye wuxuu masaladaa ka daliishada caalimkii weynaa la odhan jiray ibnulqayim raximahullah aayaddii laynagu tukinaayey maqribkii ee ilaahay yidhi liman shaaa minkum an yataqadama aw yataahar kiina idinka midee doona inuu hore u socdo ama waxa weeyaan markaa uu dib u dhaco markaa qofka ima anahu yataqadam ila alamaam wa ima anahu yataahar ama horuu u soconayaa ama waxa weeyaan markaa hoos buu u socdaa waa inuu qofku had iyo jeer xagga khayrka marka la eego xagga cilmiga iyo cibaadada kolka la eego bal labadaa tawu yahay waa inuu eego xaggii aakhirana inuu mar walba u dhowaanayo u socdo waa inuu dareensanaado ilaahay baynu weydiisanaynaa khayrka iyo wanaagga inuu ina waafajiyo cilmiga sharcigaana ina fahansiiyo ku camalfalkiisa inoo fududeeyo baaraka allahu fiikum wasala allahu calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbi intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu waslama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online